Guddoomiyaha Hay'adda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle oo qayb ka ah wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SCC Khaatumo ayaa kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda gargaarka ee maamulkaasi SCC Khaatumo. Guddoomiyaha ayaa ugu horreyn waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda ee uu kulanka la yeeshay, waxaana wasiirku uu sheegay in ay jiraan baahiyo badan oo ka jira deegaanada maamulkaasi, kuwaas oo mudan in wax laga qabto.
waxaan ka dareemayaa inta hadasha markaan ka soo qaado baahiyada oo deegaankan inay aada u fara badan tahay waxa lahaayana ay yar- ay yaryihiin ama meelaha qaarkood ma aan waxba lahaynba inta badan hadda intiina hadashay hatee partnerskii ama dadkii kaloo idinla shaqayn jira inay wixii ay hayeen ayba ayba soo dhiibin ama ay jarmeen ayaa meesha iiga muuqato in ay baahiyadu ay kala daran tahay oo biyihii caafimaadkii cunnadii intuba ay runtii culays badan uu ka taagan yahay meelaha qaarkood hadda sidaad ii sheegteen ceelashiiba in iyagoo ceelashii jiraan haddana ceelashii ay dansan yihiin because waxyaabo yaryaroo runtii farsamahoo laga samayn karay ay mataqaanaa u fadhiyaan dabcan guud ahaan horta waxyaabaha aan ku bilaabay aheeday inaan horta waxa aan heli karnaa priority u kala samaysan waa muhiim Dhanka kale, guddoomiyaha Sodmo Maxamuud Macalin Cabdulle waxa uu sheegay in hay'adda Sodmo xilligan ay bilaabayso inay ka shaqeyso deegaanada maamulkaasi SCC Khaatumo, maadaama si rasmi ah dowladda Soomaaliya ay maamul goboleed ugu aqoonsatay.
dabcan annaga ka sodmo ahaan oo dowladdii dhexe ku matelayno oo adduunyada inaan la macaamilo ay tahay waxyaabaha ilaahay noogu kaalmeey waxay tahay waxyaabahaan ka shaqaynaahe wax siyaasadeed maaha waxaan ka shaqaynaahe dalka soomaaliyana kama siyaaseysno annagu meel kasta oo ummad soomaaliyeed ay ku dhibaatoon tahay ayaa mas-uuliyad naga saaran tahay inaan u gurmano inaan dadka deegaanka kala shaqayno ama maamul deegaan ha noqoto ama dadka caadiga ha noqotee lagala shaqeeyo waxaa kaloo lamid ah inaanan annagu aanan lahaynin oo meel kasta aan garaacayno maxaa yeelay annagu dadkeenaan rabnaa inaan badbaadsano ciddii nala badbaadinayso ayaan runtii ugu qayldhaansanaynaa Hay'adda Sodmo ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka howlgelaysaa deegaanada maamulka SCC Khaatumo iyada oo maalin ka horna xarunta hay'addaasi laga dhagax dhigay gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.